qorshahan ay dowladdu ku dhawaaqday ayaa bilaamaya kowda bisha noofembar intaa ka horeysana waxaa laga shaqaynayaa qaabka loo fulinayo waxa uu mashruucani socon doonaa lix bilood wasaaradda maaliyadda ingiriisku waxa ay sheegtay inuu dowladda ku kicin doono boqolaal milyan oo geniga ingiriiska ah bishiiba laakiin waa lagama maarmaan inay dowladdu gacan qabato shirkadaha iyo shaqaalaha haddii kale albaabada ayay xidhi doonaan shirkado badani qaar ayaaba iminkaba la laabtay saamaynta xanuunka covid sagaal iyo toban waa uu muuqdaa culayskiisuna waxa uu taabtay ganacsatada iyo guud ahaanba bulshada haddaba waa noocma nidaamkan ay dowladdu isticmaalayso ee ay dadka ku taageerayso qaab noocma ah ayaanu u shaqayn doonaa faarax cigaal waxa uu ka faaloodaa arrimaha britain magaalada london ayaanu degan yahay barnaamijkan loo yaqaano fellow ama fellow scheme wuxuu bilaabmay bishii saddexaad labadii kun iyo labaatanki buu bilaabmay waxaa lagu qiyaasaa dadka lacagtaas la siiyo ama mushaharka la siiyo dowladda ay siisaa inay gaarayaan sagaal milyan iyo shan boqol oo qof ay gaarayaan waxaa iina la sheegay dhaqaalaha ku baxa ee dowladdu ay ku bixisay lixdii bilood oo barnaamijkan uu socday uu ku dhowdhow yahay koob iyo soddon bilyan iyo toddoba boqol oo milyan lacagta ingiriiska inuu ku baxay lacagtan waxaa la siiyaa mushaharka dadka laga bixiya waxa weeyaan boqolkiiba sideetan qofka wixii soo gala bishii in boqolkiiba sideetan laga bixiyo tirada dhaqaalaha ugu badan ee laga bixiyaana waa laba kun ama mushaharkeeda lagu xidhay ee aanay la dhaafi karin waa laba kun iyo shan boqol oo geni lacagta sterlingka ah dowladduna waxay ballan qaaday haynta sii haynta qof shaqaale ah muddada bandigu ay jirto in lagu siin doono kun geni qofkii ay sii hayaan bo shaqadiisa aanay dee eriyin in intaa lagu siiyo waxaa iinoo jirta kala badh ganacsiyada u k ka jira ama ka diiwaan gashan ayaa nidaamkan isticmaala ilaa hadda octoobartan isticmaalayay nidaamka cusub ee dowladdu ay bilowday waxa weeyaan maadaama dhaqaalihii wadanku ay ku timi hoosu dhac badan uu ku yimi waktigii hore ee uu xanuunkani waad u faafay haddana la gaadhay waktigii winterka ahaa ee xanuunkani uu soo badanayay in dowladdu ay ganacsiyo gaar ah ay hakisay ama ay ganacsigoodii ay xidhay marka rishi zunak oo ah chancellorka maaliyadda haysta ingiriiska wuxuu ballan qaaday in ganacsiyada jira dadka u shaqeeya uu bixin doono mushaharkooda xayiraadaha lagu xidhayo muqaaxiyaha wax laga cuno iyo goobaha lagu caweeyo waxa ay ka bilaamayaan meelaha ay xanuunku sida aadka ah u saameeyey magaalooyinka birmingham manchester newcastle iyo deegaano ku yaala waqooyiga dalka britain kana mida meelaha ay soomaalidu ku badan tahay ayaa ka mida goobaha badankooda la xidhayo muqaaxiyaha iyo dukaamada soomaalida ayaa sida ganacsiyada kale ee britain dhowaanun dib loo furay warwar dhaqaale ayaana haystaa xamiide macalim waa mulkiilaha muqaaxida hidda oo ku taalla xaafadda wembali waxa ay ka hadlaysaa sida uu u saameynayo bandoodan cusub ee la saarayo meelo badan oo dalka ka mid ah
bishii saddexaad labaatankeedii ilaa iyo afartii bishii toddobaad wuu xirnaa businesska fully because of coroonaha coroonaha wuxa uuna affect gareeyey shaqaalihii jaarkii iyo waxyaalo kaloo badan marka haddana waxaan maqlaynaa in lagu soo oogay isniinta wixii ka dambeeyo waqooyiga ingiriiska magaalooyin badan la xirayo oo uu kusoo socdo londonna uu kusoo socdo hadda waaba already wuuna affect gareeyey dhib badan ayuu noo geeyay bandooga lagu soo riday bishii lasoo dhaafay afar iyo labaatankeedii oo la dhahay bandow afar saac habeenkii wixii ka dambeeyo lama furi karo businesska hoos ayuu aada iyo aada ugu soo dhacay haddii la dhahana waaba la sixirayaa runtii businesskii oo dhan baa baaba-ayo xisbiga mucaaradka ee the lebor baty ayaa dowladda ku eedeeyey inay la daahday taageerada ay bulshadu u baahan tahay taasina ay keentay warwar laga maarmi karayey iyo inay dad badani shaqadoodii waayaan haddaba saameyn intee leeg ayaa dhaqaalaha britain markan labaad uu ku yeelanaya xayiraadan cusub cabdiraxmaan sheekh cusmaan waxa uu bartay dhaqaalaha su-aashaasi ayuu ka jawaabayaa xayaraadahan cusub ee lagu soo rogay qaybo ka mid ah waddanka ingiriiska lagana cabsi qabo in guud ahaan waddanka lagu soo rogaa waxay sii qoto dheereynayaan dhibaatooyinka dhaqaale ee uu sababay cudurkan koroonuhu iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay jireen yididiilooyin fiican oo laga qabo dhaqaaluhu inuu soo kabto lana saadaalinayay in sanadka labada kun iyo afariyo labaatanka dhaqaalaha waddanka ingiriiska uu ku noqon doono sidii uu ahaa cudurka koroonaha ka hor laakiin xayiraadahan cusub waxay sii luminayaan rajooyinkaas iyagoo culayska ugu badanna saaraya hay-adaha qaabilsan dhinaca dhaqaalaha hadday noqoto bankiga dhexe iyo hay-adaha lamidka ahba sidoo kale waxaan wada ogsoonahay dhaqaalaha wadanka ingiriisku inuu ku saleysan yahay adeega dhaqaalahaas oo toos ay u saameynayaan xayiraadahan dhinaca kale shaqo la-aanta baahsan ayaa ay sii qoto dheereyneysaa xayiraadahan cusub iyadoo dadka ilaa hadda shaqada waaye ay milyan iyo bod ku dhow yihiin sidoo kale dadka shaqeeya ayaa iyagana ay soo waajahaysa cabsi ah inay shaqadooda waayi karaan maamulada dowladaha hoose ayaa dowladda dhexe ka codsaday taageero ka ballaaran tan ay iminka ku yabooheen laakiin london waxa ay ku adkaysatay in iminka la caawinayo oo keliya meheradaha la xidhay sababo la xidhiira xayiraada awgood